dadka ka dhaqan tuulada hadaafo galbeedka magaalada kismaayo ayaa waliba ku sheegada hayana biilaan baxsan taas oo waayogan dambaba food saartay kadib markii warowgii iyo biyo ku dhama jiran gureen maadaama dadka tuulada iyo anbadiin dad barakacayaa leh oo ku barakacay tuulooyin andhadhow tuulada waanayo hambarkeen daroofo shaldubanoo dhanka nolole ankoreenka kumid ee dadka degan tuulada ayaa ku warbi baahiyoyo an qaban biyo iyo goobayo hadda ku helayaan biyo cabashadeenna waxay tahay tuulada hadaafow ceelkii waa naga maarata dhanaanaaday biyihii maarata waa noloshu waa biyo maarata ugu horeyso nadaafadda oo xagga musqulaha iyo maarata biyaha iyo maarata badan inta ugu badan wax walba irsaaqda ilaaha ku siiyee maarata nolosha biyo biyaan aada iyo aada ugu baahannahay hadda tii werihii waa gureen oo maarata awal aan biyaha maarata kareeta looga dadarsan jiray wixii maarata aan naga fogaadeen marka horena maarata waxoogoo meelaha waran uga soo dhadhow aan waxa ka darsanaynay biyihii waa waaysannahay sirtimaankan soo socda waxaan u maleynayaa intaan lagu sugnaanaynin haddii biyo laga waayo meeshaan
dhinaca kale gudoomiyaha tuulada maxamed aadan daa-uud iyo waliba uuse ka dheeraday walyaabo sababay biilaanta ku jarta tuulada walibana saas oo kale isu ku hadalay baahiyo iyo anqaban adeegyada caafimaadka walbarashada iyo adeegyada bulshada baahida tuulada ee qabta markaan sheego waa baahideeda aad bay u weyn tahay ilaahay awoodiisa allaha ugu qaado baahida tuulada waxaa ka mid ah awalun waa aas-aaska nolosha waa biyo tuulada biyo la-aanaa ka jirto biyo aada u weyn ayaa ka jiro ceella halkaasa laga qodiy oo qolo dad muxsiniin ah ay ka qodeen ceelkii wuxuu ka noqday dhanaan oo biir ah baddi iyo biyaha badda macaana taas markaan ka soo gudbo oo biila-aantaas baahan a jirto oo dadkan khalqigaan intaa la-eg ilaa toddoba boqol ilaa siddeed boqol oo qoys ay iskugu jiraan intaas ay u dhadhexeeyaan dadkaan ma haystaan meel oo biyo ah war uma qodno baraag uma qodno ceel macaan uma qodno biil filtreysanay u baahan yihin biil looma filtreynin wasaarad biyiga ma ma imaadin waxma ma ay keenin wax ilaahay abuurto loo keenay ilaahay abuurto dadkaan intaa khalqigan kan leeg oo ilaa siddeedda boqol oo qows ilaa kun qows ku dhowaadka ah looma hayo biyo haddii meeshaan markaan biyo laga waa waa waa garan kartiin waxa ka imaadi kara waxaa isku reebi kara dadka nolosha biyo waa aas-aaska koowaad waxaa kale kusii xeega waxay tahay dadkaan caafimaad daraa jirto dadka intaan qoys ah ilaa iyo laba boqol saddex boqol oo arday ilmo meeshan joogaan waxbarasho la-aanta iyo wax walba imaad kara caafimaad goob caafimaad waa baahan oo ka mid ah haweenkii waa qaar dhiglaana sii dhici karo ilmihi dhiglaan nafaqa darra ku dhici karto qaara wada xaamilo ah oo isbitaalka ismaayo wada yeelaan haddii habeenkii xitaa oo gabdhaha gabadhii oo xaamiliga ahayd oo la qabta meel loola carar mara kontaroolkii meeshaan ugu soo sokayso waa waxaa waaye waa il habeen waa lama geli karo waa in maalin la xitaa waagi ubaha u barya laleeyahay la dhihi kara ama ninkan walaalkayga ah in la waaco oo habeennimo hurdi laga kaciyo la dhaha waardi soo ku jiro laleeyahay saas la dhaho nidaamkaas loo maro dhibaato intaas la eegba meeshaan waxay u baahan tahay markaa meel caafimaad ah oo meel umalisadii iyo haweenkii iyo caruurtii iyo wax oo baahidood wax in looga qabto u baahan qaybtaas waa qaybta caafimaadka waxaan soo noqona haddana qaybtii oo waxbarashada iskuulkan arkaysana labada qol ah nin muxsina waa ku sadaqaystay waa imaaday gudoomiyii baalka wasiirka waxbarashada wuxuu noo ballan qaaday in buwaagga iyo abagii iskuulka ka maqnaa in uu keeni doono welina waan ka sugaynaa weli waxna soo gaarin malaha iskuulka wena lama furul siduu uu xiran yahay abaga waxbarashada waa la garan karaa nin walba wax garanaya oo ama wax bartay buwaaggii iyo sabuuradii iyo jaas waxii buwaaggii ilmihii dharkooda hatee wax walbaba ay u baahan yihiin weli xataa lama furun dadka tuuladoon iyo weliba haddayo oon baahanyana in lanfidi adeegyada muhiimkan ee nolola gaar ahaan biyo iyo caafimaadka